kooxo hubaysan ayaa maanta degmada wadajir ku dilay cabdiraxmaan sheekh axmed calasow oo ahaa xogeeyihii degmadaasi iyo laba nin oo ilaalo u ahayd iyadoo sidoo kalena uu weerarkaasi dhaawaca ka soo gaaray gudoomiyaha waaxda jenaraal daa'uud ee degmada wadajir sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane degmada wadajir waxaa lagu dilay xoghayihii degmada wadajir walaalkay cabdiraxmaan sheekh axmed calasow waxaa kaloo dhintay laba askari oo ahayd ilaaladiisa gaarka ah sidoo kale waxaa dhaawacmay gudoomiyaha waaxda jenaraal daa'uud ee ah waaxdan wax lagu dilay ee degmada wadajir allaha u naxariisto walaal cabdiraxmaan iyo askartiisaba allahana caafiyo gudoomiye waaxidka gaarigiisaba gaari kale lagu horjaray kadibna waa lagu furay xabado badan gaari daboolan ayuu watay marka adeer allaha u naxariisto walaal cabdiraxmaan sheekh axmed calasow dhacduna waxay ka dhacday degmada wadajir gaar ahaan waaxdan layidhahdo jenaraal daawud waa tahay cabdifitaaxow ma la yaqaanaa kooxaha dilka geystay haddii la yartaan waa lasoo qaban lahay adeer inta bileen bay baxsadeen laamaha ammaankana waxaa looga baahan yahay inay ka jawaabaan maalin walba mas-uul la dilo madaxa laga gooyo ee haddana ciddii disho ay baxsato waxaan loo dulqaadan karin weeyaan waxaan cod dheer ku leeyahay waxaan rabaa shabaabka intaysan wax dilina ayaga la dilo hadday wax dilaanna ayaga la dilo in ama laga hor tago ama laga daba tago ayaan rabnaa oo laamaha ammaanka aan leenahay walaalkayna ilaahay jannadiisii fardowsad ha ka waraabiyo xogeeya qaaliya ee maamulka iyo madaxda gobolku jecel yihiin buu ahaa oo howlkar ah ilaahay naxariistiisa ha siiyo eheladiisii iyo caa'iladii iyo qaraabadii iyo maamulkii uu ka baxayna ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayey dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo mas-uuliyiinta iyo dadka rayidka mana jirta ilaa iminka cid wax ka qabatay falalkaasi amni darada la xidhiira xasan kaafi qoyste v o a muqdisho